sidee ayaad xabadjoojin ugu heshin kartaan qof ku dhaartay inuu dilo oo uu burburiyo jiritaankaaga ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil eli cowen shirkan ayaa ku saabsanaa colaadda waxaana ka qayb galay wasiirra arrimodabadeedyo badan cowen ayaa sheegay in jawaabta keliya ay tahay in la burburiyo xamaas taasi oo uu ku sheegay inay xaq tahay waajibna ku tahay israa'iil dagaalkan waa na lagu qasbay ma aanan dooran dagaalkan ayuu yidhi cowen laakiin shaki ha ka qabin waan ku guulaysanaynaa waan ku guulaysanaynaa sababtoo ah dagaalkan waa nolol dagaalkani waa inuu sidoo kale noqdaa dagaalkiinna ayuu hadalkiisa raaciyey waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalka qatar oo xiriir la leh xamaas inay si degdeg ah u soo farageliyaan si loo sii daaya laba boqol oo qof oo israa'iiliyiin iyo ajaaniib isugu jira oo la haystayaal ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in si aan gambasho lahayn ay u cambaareeyaan weerarkii xamaas waa inaan weydiinaa dhabtii waa in laisweydiiyaa aaway caradii aaway diidmadii ayuu golaha weydiiyey waxa uu sheegay in dalalku ay isku raacsan yihiin baahida loo qabo ilaalinta rayidka sida uu madaxweyne jo biden bilowgii qalalaasahan caddeeyey iyadoo israa'iil ay xaq u leedahay dhabtii ay waajib ku tahay inay isdifaacdo sida ay taas u samayso ayaa ah mid ahmiyad u yeelaysa ayuu yidhi blinken ayaa intaa ku daray in gargaarka bini'aadannimo ay tahay in la gaarsiiyo dadka ku sugan khaza dadka rayidka ahna laga ilaaliyo inay dhibaato soo gaarto waxa ay taas macnaheedu tahay waa in la tixgeliyaa in colaadda loo hakiyo arrimo bini'aadannimo owgeed ayuu blinken yidhi waxa uu uga digay jilayaasha gobolka gaar ahaan iiraan iyo xulafadeeda inay ka waantoobaan hurinta in colaaddu ay sii fido khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah ee ka dhashay duqaymaha israa'iil ayaa noqday dhibaato iyo dhimasho baaxad leh oo ka dhacay gobolkan aan colaaduhu ku cusbayn wasaaradda caafimaadka ee khaza ee ay maamusho xamaas ayaa sheegtay in dad ka badan shan kun oo falastiiniyiinah ay dhinteen siddeed iyo tobankii maalmood ee duqaymaha israa'iil ay waday xalka degdega ah ee golaha maanta looga baahan yahay waa in lagu baaqo in si degdega loo joojiyo gardarrada israa'iil iyo xabad joojin iyo in si degdega looga shaqeeyo sidii gargaar bini'aadinimo loogu heli lahaa dhammaan qaybaha marinka khaza ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka falastiin riyaad almaaliki u sheegay xubnaha golaha waxa uu sheegay in inkastoo aysan jirin wax cudurdaar ah oo lagu beegsado dadka rayidka ah ee israa'iil haddana waxaa la mid ah in la dilo dadka falastiiniyiinta ah ayuu yidhi wuxuuna ka digay in dad kale oo loo dilo aysan marnaba israa'iil u keeni doonin ammaanka ay raadinayso maaliki ayaa yidhi keliya nabad ayaa taas lagu heli karaa nabadda lala galo falastiin iyo dadkeeda masiirka dadka reer falastiin ma noqon karo dhulboob barakicin iyo in la duudsiiyo xuquuqdooda lana dilo ayuu yidhi xurriyaddeennu waa shuruud nabad iyo amni la wadaago ayuu hadalkiisa sii raaciyey dhowr wasiir arrimo dibadeed oo carbeed ayaa sidoo kale new york uga qayb galay kulankii talaadada wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan ayaa warbaahinta u sheegay in xabadjoojin bini'aadannimo ay tahay mid deg deg loogu baahan yahay waxaan hadda wajahaynaa xaalad quus ah oo ka jirta khaza waxaan wajahaynaa musiibo bini'aadannimo oo nagu soo fool leh ayuu yidhi saacad kasta dad badan oo rayid ah ayaa ku dhimanaya khaza dad badan ayaa ku dhaawacmaya xaaladdu waa ay ka sii daraysaa xabajoojin waa lama huraan isla hadda ayuu yidhi wasiirada carabta ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada in colaaddu ay gobolka ku fidho khatartaasi waa dhab ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safaadi oo la hadlay warbaahinta dhammaanteen waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno waxaa jirta khatar ah in tani ay ku sii fidayso daanta galbeed lubnaan iyo meelo kale mid naga mid ahna ma rabo taasi ayuu yidhi laakiin waxa uu sheegay in si khatartaasi looga hortago ay tahay in marka hore la joojiyo colaadda xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa mar kale ku celiyey codsigiisii ahaa xabajoojin bini'aadannimo oo deg deg ah si loo fududeeyo sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka ah ee khaza inkastoo uu marar badan si adag u cambaareeyey weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil haddana waxa uu sheegay talaadadii inay muhiim tahay in sidoo kale la aqoonsado in uusan weerarkaasi ku dhicin sabab la'aan shacabka falastiin waxaa lagu hayaa konton iyo lix sano oo caburin ah ayuu yidhi guteres isagoo intaa ku daray in dhulkooda si joogto ah looga qaatay hab deegaamayn iyo rabshado leh wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil iyo safiirka israa'iil u fadhiya qaramada midoobay ayaa aad uga carooday hadalka guteres cowen ayaa sheegay inuu baajiyey kulan oo galabnimadii talaadada la yeelan lahaa madaxa qaramada midoobay isagoo ka carooday hadalkiisii ergeyga israa'iil ee qaramada midoobey oo sii hadlay ayaa ugu baaqay guteres inuu iscasilo waxaana uu sheegay in israa'iil ay tahay inay dib u qiimayso xiriirka ay la leedahay qaramada midoobey